Garoonka kubadda cagta Buule Xabre oo ku yaala xaafada Xawataka ee magaalada Beledweyne ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayo kooxda FC Rather oo kusoo guuleysatay tartankii ka socday garoonka bacaadka. Munaasabada lagu abaalmarinayo kooxda FC Rather ayaa waxaa goobjoog ahaa Gudoomiyaha Dhalinyarada Hirshabelle Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi, duqa degmada Beledweyne Nadar Tabax Maalin, Gudoomiyaha Dhalinyarada Gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulaahi Daahiye, Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo qeybaha kale ee bulshada. Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan Sidaani ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay munaasabada.
marka waad ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa marka xigto waxaan aad ugu mahad celinaynaa haddaan nahna bahda isboortiska degmada beledweyne maayarka degmada beledweyne maxamed nadar tabax maalin oo ognahay kaalinta ay ku leedahay dhallinyaradan ama bahda isboortiska ee degmada beledweyne waa mas-uulka ugu horreeya oo mar kasta u taagan in maaragtay degmadan dhallinyaradeeda iyo maaragtay baahiyadeeda uu ka jawaabo waxaad dareemaysaa koobkan maalintu socday ayuu maayarka wuxuu ballan qaaday maayaradda in ay abaalmarinta iyo hadiyadaha iyo wax kasta iyada ay bixinaysaa galabta waxaan u taagannahay in kooxdii kusoo guulaysatay xaafadda raadeerka tartankiisa herbiidaha ka socday xaafadda kooshin in galabta halka aan ku abaalmarino waxaan leenahay dee qofka bini'aadanka waxaa ugu wanaagsan in maaragtay dhal- magaaladii uu mas-uulka ka hay inuu dhalintiisii iyo degmaduu wax ku celiyo waa mas-uulkii ugu horreeyo ama maaragtay mudan in maanta halkan wax kasta waxqabadkiisa laga sheego waxaad og tahay maayarka maalintii aan degmadan imaanay ilaa hadda halka mas-uul oo ka jawaabaya baahiyada maaragtay iyo culeysyada ka jira sboortiska waaye annagoo door badan aan u tagnay oo maaragtay qalabyo fara badan iyo maaragtay iyo agabyo banooni iyo wax kasta uu nagu saaciiday maantana wuxuu halkan guddoonsiinayaa kooxda raadeerka oo ku guulaysatay tartankii seerabiyada ee xaafadda kooshin waxaan leenahay maayarka degmada beledweyne waxaad mudan tahay in lagaaga dhisa degmada beledweyne taalo oo bahda sboortiska ay ku dhisaan hadduu ilaahay yidhahdana waa ka shaqayn doonaa Gudoomiyaha Dhalinyarada Hirshabelle Cabdirasaaq Maxamed Cabdulaahi iyo duqa degmada Beledweyne Nadar Tabax Maalin ayaa si wada jir ah u bogaadiyey xiriirka kubadda cagta degmada Beledweyne.
marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa doqa magaalada beledweyne maamo nadar tabaax maalin oo mar kasta garab joogta bahda dhallinyarada iyo isboortiga ee degmada beledweyne waxay horey abaalmarino badan ay u guddoonsiisay kooxo koobab qaaday waxay casuumaad u samaysay bahda dhallinyarada ee runtiina maanta waxaan u taagannahay inaan kooxda raadeerka aan guddoonsiino ku guulaysigii ay ku guulaysteen koobkii seerabiida ee ka socday xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne tartankaas oo ay korjoogteen ku lahaayeen bahda isboortiga degmada beledweyne islamarkaana dhallinyarada xaafaddaas ay soo abaabuleen maamanadar waxay naga saaciiday inay maanta qalabkii maaragta abaalmarinadii kooxdii guulaysatay ay abaal mariso waana arkaysaan sida dhallinyarada quruxda badan oo isboortiga jecel maanta ay ugu faraxsan yihiin in la abaal mariyo maamanadar aad iyo aadaan kuugu mahad celinaynaa waxaa tahay mas-uulka keliya ee fahansan maaragta waxa isboortigu uu yahay wax dhallinyaradu ay tahay runtiina abaalkaada lama gudi karo sidoo kale maamanadar waxaan rajaynaynaa inta ay xafiiska degmada beledweyne ay joogto in garoon caalamiya oo istaandar ah oo la jaanqaadaya adduunyada casriga ah in beledweyne laga dhiso wakhtigeeda ayadana ay noo ololeyso ololahaasna lafdhabar ay ka noqoto aad iyo aadaan maamanadar ugu mahad celinaynaa guddoomiye sidaani sidoo kale waxaan uga mahadnaqaynaa sida uu isugu dabariday dhallinyarada iyo isboortiga degmada beledweyne maanta waxaan haysanaa iftiin fiican oo isboortiga magaalada beledweyne oo soo iftiimaaya waana guddoomiye sidaani iyo bahdiisa kale ee sida quruxda badan maaragta u soo bandhigay maaragta shaqo adagna uga qabtay inay dhallinyarada ay farxad geliyaan waxaan maanta aada ugu faraxsanahay inaan joogo garoonkii bulaxaabley kuna guddoonsiinayo dhallinyaro ee u tartantay xaafadaha magaalada beledweyne waxaana ku guulaystay laanta raadeerka xaafadda kuushin koley laan ka mid inay taan jecelahay waxaanan hore u ballan qaaday in sboortiska aan garab taaganahay waana sida aan u ballan qaaday weligeyna waa garab taagnaan doonaa horena waa usoo garab taagnaay waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhallinyarada reer beledweyne oo quruxda badana inay ka soo baxaan dad u tartama xulka soomaaliya xulka gobolka hiiraan xulka statekan ka tirsanaya hirshabeelle oo aan wakiil uga ahay xaafadaha magaalada beledweyne waxaan isleeyahay beledweyne haddii isboortiskeeda aad iyo aad maaragtay loo dhiirigeliyo looga shaqeeyo garab ay helaan inay ka soo bixi doonaan dhallinyaro loo aayi doono wax fiicanna u soo hoyn doono degmadan beledweyne ama gobolka hiiraan ama soomaaliya oo dhan waxaan mar kasta garab taaganahay sboortiska waxaan aada ugu faraxsanahay gudoomi siidaani oo runtii ah nin dhallinyaro ah magaaladu ku dhashay joogo kusoo shaqo bartay ilmo kusoo dhalay maantana weli garab taagan dhallinyaradii sboortiska oo asagu ka mid ahaay waxaanan waa mahadsantaha leeyahay xiriirka kubadda cagta degmada beledweyne ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo kubadda cagta si loo helo ciyaartooy matali kara gobolka hiiraan